wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug maxamuud axmed maxamed ayaa xerigga ka jaray qaybta ilaalinta caafimaadka caruurta dhiciska ah oo lagu soo kordhiyey isbitaalka magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug munaasabadda xereg jarka ah ayaa waxaa wasiir ku-xigeenka ku helinayay maamulka gobolka mudug kan degmada gaalkacyo mas-uuliyiin ka socday hay-adda i m c iyo maamulka isbitaalka axmed macalin maxamuud oo ka socday hay-adda i m c ayaa ka warbixiyey mashruucan waxaan u joognaa xaflad oo aan u aragnay inay tahay xaflad dahabiya isbitaalkan galkacyo oo oo ay ka jirta duruuf la xiriirta xiriiriya xagga ilmaha yaryar oo soomaalida dhahaan dhicisa ku dhasha xanaanadooda ayaa aada maaragtay xiriir ugu jira meesha ay lagu shaqeeyo marka iyadoo laga duulahayo baahidaas ayaa waxaa la sameeyey xarun u gooni ah dhallaanka oo weliba aan dhihi karno nunatalka ilmaha yaryar oo da-doodu yar tahay oo iyagoo bilahooda dhammaysan dhashay ama ilmaha yaryar oo xaaladooda adag tahay xanaanada siyaalaha u baahan waxaan u dhisnay qayb u gooni ah oo hadda maanta aan taagannahay xarig jarkeedii iyo inaan xarunta nafteeda ku wareejinno maamulka isbitaalka iyo wasaaradda caafimaadka iyo iyo iyo iyo degmada maxamuud axmed maxamed wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka maamulka galmudug duqa magaalada gaalkacyo cabdiraxmaan xasan jimcaale iyo guddoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee arrimaha samafalka doctor bedel sheekh liibaan ayaa si wada jir ah u bogaadiyey dhismaha qaybta ilaalinta caruurta dhiciska nunadkaan saaka halkaa ugu nimaadno ama dhiciska aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waxaan aad iyo aad xogwaal uga ahayn caqabadda iyo culayska ka jiray wasaaradda caafimaadka aad iyo aad baan kaga mahad celina wada shaqaynta iyo runtii gurmudnimada wasiir adiga iyo wasaaradda waan idiin mahad celinaynaa saaxiibada a mcna aad baan kaga mahad celinaynaa wax ku oolnimada xaruntu ay dhiseen agaasimaha oo culayskan oo dhan noohayo isbitaalkan badan agaasima aad baa umahadsan tahay waa gurmanaynaa dhammaanteena xooggeennu midaysan insha allahu tacaala xaruntan baahi weyn baa loo qabay ilaahay sababkoo noo suuro geliyey qaybaha ujeediin bay kala leedahay waxaan rabaa bulshada reer gobolka mudug iyo reer gaalkacyada inaan hooyooyinka qiimaha badan ugu baaqno inay ka faa'iidaystaan ilmaha xaaladaha ku jira oo u mahad celinaynaa taabagelinta hayadda i m c iyo wasaaradda caafimaadka iyo maayarka magaalada gaalkacyo runtii mar labaadii mar saddexaad waxaan leenahay galmudug oo dhan waxa weeye ugu waxa weeye adag caafimaadka iyo degmada gaalkacyo iskaashanaysa waxay ku guulaysteen inay xaruntii dhismo loo helo u gooniya carruurta yaryar oo runtii ah kuwa ugu dhimashada badan ee ubadkeenna oo ku dhasha bilaha iyagoo aan bilahoodii dhammaystirnayn